جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta inuu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo toddobaadkiiba caawo kale mar aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee al andulus الواشي يعادينا أرجع صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا qodobada xiisaha badan ee barnaamijka caawa aan idinkugu hayno insha allah idinkuna aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a xiisadda ka dhex aloosan gumaystaha yuhuudda iyo ururka isugu yeera xisbullah oo sii karaar qaadatay toddobaadkan maxaa khasaare ah oo ka dhashay duqaymihii xoogganaa ee xalay ka dhacay koonfurta lubnaan mase runbaa in la dilay mid ka mid a saraakiishii halbowlaha u ahaa xisbullah barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan ciidamada mujaahidiinta oo toddobaadkii labaad oo xiriir ah weerar madaafiica ku qaaday taliska ugu weyn ee ciidanka kufaarta afrikaanta looga arrimiyo ee xalane kaasoo ku yaala magaalada caasimadda ah ee muqdisho wararkii ugu dambeeyey ayaan idiin haynaa maleeshiyaadka murtadiinta liyu booliska oo toddobaadkan dad shacaba ku laayay deegaanno ka tirsan gobolka doolo ee dhulka soomaalida ee itoobiya ay xoogga ku haysato faahfaahinadii ugu dambeeyey ayaan idiin haynaa munaasabad abaalmarino lagu guddoonsiinayey dufcaddii ugu horraysay ee ka soo qalinjabisay macadka khadiija bintu khuweylid faraciisa degmada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud oo ka dhacday gudaha degmadaas iyo mas-uuliyiinta wilaayaadka shabeellaha dhexe iyo galgaduud oo xafladdaasi soo xaadiray barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan inta badan caawa barnaamijka munaasabaddaas ayaan idinkugu soo gudbin doonaa mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka
والرحمن هادينا إن ضلت مراسينا والرحمن هادينا إن ضلت مراسينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا والإخلاص داعينا والديان راعينا نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا waa hagaag waa habeennimo sabtiya taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha saddexaad sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xijiri dhanka kalena ku beegan labaatanka bisha sagaalaad sannadka laba kun afar iyo labaatan ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta ayaa toddobaadkii labaad oo xiriira weerar madaafiica ku qaaday taliska ugu weyn ee ciidanka kufaarta afrikaanta looga arrimiyo ee xalane warkaas iyo warar kale oo ay ka mid yihiin maleeshiyaadka murtadiinta liyubooliska oo toddobaadkan dad shacaba xasuuqay waxaa xubintii dhacdooyinka toddobaadka inoogu haya maahir maxamed oo aalaaba barnaamijka igala qayb qaata waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab maxamed bukhaari dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dhacdooyinka toddobaadka waxaanan ku bilaabeynaa howlgal madaafiic ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ku garaaceen xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee saliibiyiintu ku leeyihiin dalka soomaaliya madaafiicda ayaa ku wada dhacay gudaha xerada xalane waxayna madaafiicdu si gaar ah ugu hoobteen oo ay gubeen xafiisyada iyo xarumaha kale ah xafiiska taliska guud ee atmis gebi ahaanba waa uu gubtay wixii ku dhex jirayna oo ay ku wada gubteen xarunta safaaradda ingiriiska gaar ahaan qaybta tumashada gebi ahaanba waa ay gubatay saddex xarun oo u n-ka ay ku lahaayeen gudaha xerada xalane ayaa iyagana gebi ahaanba gubtay wixii yaalay xarumahaasina waa ay basbeeleen sidoo kale waxaa jira bakhti iyo dhaawacyo soo gaaray askar kenyaati ah oo ahaa ilaalada gaarka ah ee xarumaha gubtay sidoo kale howlgalladii toddobaadkan ay ciidamada mujaahidiintu fuliyeen waxaa ka mid ah weerar qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ku beegsadeen halka loo yaqaan ceel shaalle oo ku dhow xaafadda daarusalaam ee duleedka magaalada muqdisho dhimashada waa saddex askari oo murtadiin ah halka nolosha lagu qabtay askari kale oo gacanta mujaahidiinta ku jira waxay mujaahidiintu howlgalkan kusoo qanimaysteen laba gaari iyo qori a k afartan iyo toddobo iyo qori b k m ah sidoo kale howlgalladii toddobaadkan ciidamada mujaahidiintu fuliyeen ee lagu dhiigbixiyey cadowga waxaa ka mid ah dagaal toos ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen saldhigga maleeshaadka murtadiinta ee buundada deegaanka buule xaaji ee duleedka magaalada kismaayo weerarkaasi waxay ciidamada mujaahidiintu allah fadligiis ku dileen lix askari oo murtadiin ah halka sagaal kalena ay ku dhaawacmeen dhanka laamigu ciidamada mujaahidiintu waxay toddobaadkan qarax la beegsadeen kolanyo ciidamo saliibiyiin kenyaati ah oo ka baxay deegaanka kiyunga kuna sii jeeday magaalada ishaakaani ee gobolka laamu oo ka mid ah dhulalka muslimiinta ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya weerarkaasi qaraxa ah waxay ciidamada mujaahidiintu allah fadligiis ku dileen shan askari oo saliibiyiin kenyaan ah halka ay ku dhaawacmeen sideed kale oo isla kufaarta kenya ka mid ah waxaana weerarkaasi ay mujaahidiintu ku gubeen gaari nooca kooyalka ee ciidamada waxaa xusid mudan in diyaarad nooca helikabtarka ah ay goobta ku soo degatay ilaa laba jeer taasi oo goobta ka daabushay dhimashada iyo dhaawacyada soo gaaray saliibiyiinta kenya waxay sidoo kale ciidamada mujaahidiintu toddobaadkan fuliyeen weerar ay ku beegsadeen xerada murtadiinta ee ceel mashruuc ee degmada qansax dheere weerarkaasi waxaa allah fadligiis lagu dilay lix askari oo murtadiin ah halka afar kalena ay ku dhaawacmeen haddii aan halkaasi uga gudubno howlgalladii ugu waaweynaa ee toddobaadkan dhacay waxaan markan soo qabanay dhacdooyinka kale ee soomaaliya ee toddobaadkan la diiwaan geliyey maleeshaadka liyu booliska ee xabashida itoobiya ayaa xasuuq ka geystay deegaano ka tirsan gobolka doolo ee dhulka soomaali galbeed ee gubaysiga xabashida ku hoos jira ugu yaraan toddoba ruux oo shacab ah ay maleeshaadka murtadiinta ah ee liyu booliska ku dileen deegaanada bilcildheer iyo caado oo ka wada tirsan degmada wardheer ee gobolka doolo goobjoogayaal ayaa sheegay in maleeshaadka oo watay gaadiid dagaal ay weerar toos ah ku hayaan qof walba oo ka soo jeeda mid ka mid ah beelaha soomaaliyeed oo iska diiday awaamiir ka soo baxday maamulka murtad mustafa cagjar wararka ayaa intaasi ku daraya in la taliyaha madaxweynaha maamulka riddada ee fadhigiisu yahay jigjiga ninka lagu magacaabo bedel xiis uu ciidamada liyu booliska ah ku amray in ay duugaan ceelasha deegaankaasi ayna cagta mariyaan dhuldaaqsimeedka deegaanka caado dowladda xabashida itoobiya ayaa sanadadan dambe bilowday in ay si bareer ah u baahdo xoolaha ay dhaqdaan shacabka soomaali galbeed sababta loo xasuuqayo shacabka degan deegaanada bilcildheer iyo caado ayaa ah maxaad u diideen xoolihiinna in ay baad ka qaataan ciidamada xabashida dadka deegaanka oo ishubeeyey ayaa meelaha qaar laga soo diiwaan geliyey inay iska caabin kala hortageen maleeshaadka liyu booliska riddada ee xabashida itoobiya taabacsan dhacdooyinka kale ee toddobaadkan waxaa ka mid ahaa in diyaarad nooca kuwa ciidanka ah ay ku dhacday inta u dhexaysa carbiska iyo afgooye ee dhacaduleedka magaalada muqdisho diyaaradan milatari gaar ahaan ah nooca sida qumaatiga u kaca oo ay leeyihiin ciidamada kufaarta afrikaanta ayaa ku dhacday duleedka magaalada muqdisho mana cadda sababta rasmiga ah ee keentay dhicitaanka diyaaradan dhacdada shilka ah ayaa si gaar ah looga soo tabiyey beer ku taal inta u dhexaysa carbiska iyo afgooye halkaas oo ah goobta ay diyaaraddu ku dhacday dhicitaanka kadib ayaa la soo wariyey in goobta ay soo gaareen ciidamo infentari ah oo ka tirsan kufaarta afrikaanta kuwaasi oo goobta ka qaaday askar dhowr ah oo dhaawacyo qaba oo aan tiradooda rasmiga la sheegin haddii aan halkaasi uga gudubno dhacdooyinka soomaaliya ee toddobaadkan ugu waaweynaa bal markan aan eegno dhanka galbeedka qaaradda afrika mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa toddobaadkan fuliyey howlgal nowci ah oo ay ku beegsadeen garoonka milatariga ee sida aadka ammaankiisa loo adkeeyo ee ku yaal magaalada bomaco ee caasimadda u ah dalka maali war-saxaafadeed ay faafisay mu'asasada asdalaaqa ayaa lagu sheegay in howlgal inqimaasi ah oo qaatay muddo sagaal saacadood ah ay ciidamada mujaahidiintu ku galeen saldhigga ciidamada cirka ee mudiibu keyta ee caalamiga ah iyo akadeemiyada tababarka ciidamada maali ee lagu magacaabo falaaji ee ku yaal caasimadda maali ee bamako howlgalkan waxay ciidamada mujaahidiintu shaaciyeen inay allaha fadligiis ku dileen sidoo kalena ku dhaawaceen boqolaal askari oo murtadiinta maali ka tirsan waxaa mujaahidiinta inqimaasiyiinta ah u suura gashay inay gebi ahaanba burburiyaan ilaa lix diyaaradood oo ah kuwa milatariga oo ay ka mid tahay diyaarad nooca kuwa aan duuliyaha lahayn afar diyaaradood oo kale ay qayb ahaan u burburiyeen ciidamada mujaahidiinta waxayna sidoo kale si dhammaystiran u gubeen tobanaan gaadiid ah oo ay ku jiraan kuwa gaashaaman iyo saanad milatari oo xoogan oo gudaha goobaha la beegsaday yiilay war-saxaafadeedka waxaa lagu sheegay in dhowr iyo toban mujaahidiin inqimaasiyiinna ay ka qayb qaateen howlgalka waxayna jamaacada nusratul islaam sheegtay in weerarkan uu ahaa mid loogu argudayey dadka muslimiinta ah ee ay xasuuqyada ku hayaan murtadiinta maali iyo murtasaqada ruushka ee fagnar mu-asasada zalaaqa waxay sidoo kale faafisay sawirada ciidanka mujaahidiinta ee ka qayb qaatay howlgalka nowciga ah weliba iyaga oo ku sugan dhismayaasha ay beegsadeen waana mid ka mid ah howlgallada fariidka ee lagu beegsanayo murtadiinta maali cabdiwahaab xubintii dhacdooyinka toddobaadkana halkaas ayaan uga baxayaa
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعي waa hagaag dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka xiisadda u dhexaysa gumaystaha yuhuudda iyo ururka isugu yeera xisbullah ayaa sii karaar qaatay toddobaadkan kadib qaraxyo iyo duqeymo ka dhacay dalka lubnaan kuwaasoo ay ugu dambeeyeen duqeyn xalay ka dhacday koonfurta dalka lubnaan haddaba wararkii ugu dambeeyey iyo khudbad xasaasi ah oo uu jeediyey xasan nasrullah hogaamiyaha guud ee shiicada waxaa arrimahaas si dhow ula socday islamarkaasina xubin teenna hadalhaynta toddobaadka inoogu soo koobaya eliyaas cabdulaahi cabdiwahaab aad baad u mahadsan tahay dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta hadalhaynta toddobaadka oo caawa aan isdultaag ugu samayn doonno xiisadda ka taagan dhulka loo bixiya bariga dhexe si gaar ah loolanka ka dhex socda maamulka gumaystaha yuhuudda iyo ururka isugu yara xisbullah sida aan ka warhayno maalinnimadii talaadada oo ay taariikhdu ku aastaysnayd toddobiyo tobankii seteembar laba kun afar iyo labaatan waxaa hal mar warbaahinta dunida oo idil qabsaday maamulka gumaystaha yuhuudda oo hal mar wada qarxiyey isgaarsiinno fara badan oo ay si gaar ah ugu wada xiriirayeen xubnaha ka tirsan ururka la magac baxay xisbullah halkaas waxaa ka dhashay dabcan sida aan kusoo gudbinnay barnaamijteennii hore khasaare lixaad leh oo soo gaaray ururkan kaasoo isugu jira dhimashaya dhaawac iyadoo howlgalkii hore uusan ka soo wareegan wakhti fog haddana maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa mar kale maalinnimadii shalay waxa uu fuliyey weeraro kale oo xagga isgaarsiinta ah oo uu markan ku beegsanayay qalab ka duwan qalabkii hore ee binjarka waxaana dabcan halkaas ka dhashay khasaare dhimasho oo ka fara badan midkii hore iyadoo lagu soo warramayo in tirada dhimashadu ay hadeertaan kor u dhaaftay ilaa labaatan ruux waa marka laga hadlayo weerarka wejigiisa labaade iyadoo toddobaadkan ay warbaahinta caalamka oo idil ay middaas si aad ah u hadalhaysay waxaa mar kale xalay shaashadaha caalamka soo fuulay qabar kale oo ah in abbaaro tobankii habeennimo ee xalay uu maamulka gumaystaha yuhuudda duqaymo xooggan uu ku garaacay koonfurta lubnaan oo ah meel ay si gaar ah ugu badan yihiin ururka shiiciga ah ee isugu yeera xisbullah waxaana lagu soo warramayaa in muddo labaatan daqiiqo ah gudaheeda uu gumaystuhu fuliyey in ka badan boqol duqaymood waxa uuna sheegay inay si gaar ah u beegsadeen xarumo ay degganaayeen xisbullah weli warbaahintu si cad uma aysan soo tebin khasaaraha rasmiga ah ee halkaas ka soo gaaray ururkan shiiciga ah marka laga soo tago duqaymaha safmaraynka ah ee uu maamulka gumaystaha yuhuudda xalay ka fuliyey gudaha lubnaan waxaa lagu soo waramayaa in mar kale uu maamulka gumaystaha yuhuudda maanta gelinkii dambe uu fuliyey duqayn xooggan oo uu ku beegsaday mid ka mid ah saraakiisha ugu sarsarraysa xisbullah waxa uu kayaanka sahyuuniga sheegay in duqayntaas uu ku dilay ibraahim caqiil oo ah taliyo ku-xigeenkii milatariga ururka xisbullah sida warbixinadu ay sheegayaan ninkan ayaa ah sarkaalka keliya ee hadda nool misna ugu khibradda badan ururka isugu yara xisbullah caqiil sidoo kale waxa uu ahaa taliyaha guutooyinka milatariga ugu sarsareeya ee xisbullah misna ka dagaalama koonfurta lubnaan ee uu loolanka xooggani ka socdo cabdiwahaab waxaa intaas sii dheer oo xusid mudan in ibraahim caqiil uu ka mid ahaa shakhsiyaadka loogu doonista badan yahay ururka xisbullah muddo tobannaan sano ahna waxaa ku daba joogay dowladda maraykanka iyadoona ku eedeynaysa inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay misanaba qayb uu ka ahaa weerarkii askarta badan looga dilay maraykanka ee ka dhacay bayruud sannaddii kun sagaal boqol siddeetan iyo saddexdii weerarkaas waxaa ku dhintay ilaa saddex boqol iyo toddoba askari oo ay ku jiraan laba boqol afartan iyo kow askari oo amerikaan ah sidoo kale maraykanka ayaa sarkaalkan ku eedeeyey laba weerar oo safaaradda maraykanka ee bayruud lagu beegsaday taariikhdu markii ay ku astaysnayd kun sagaal boqol siddeetan iyo saddexdii isku darka labadaas weerar waxaa maraykanka uga dhintay ilaa sagaal iyo toban askari waxay intaasi ka dambeeyey sirdoonnada kala duwan ee maraykanka iyo kuwa reer galbeedka oo xitaa meesha waxaanan ka marnayn kuwa yuhuudda waxa uu ninkan u ahaa bartilmaameed koowaad xukuumadda washington ayaana ninkan madaxiisa waxay dul saartay adduun lacageed oo gaarayay ilaa toddoba milyan oo dollar haddii hadalkan uu noqdo mid sax ah misana la qaarijiyey ibraahim caqiil waxay noqon doontaa dharbaaxo kale oo soo gaartay ururka xisbullah kadib dilkii fu'aad shugir wax yar ka hor inta aysan xalay duqaymuhu dhicin waxaa khudbad jeediye xasan nasrullah isaguona ku goodiyey inay ka jawaabi doonaan dhammaan falalka uu maamulka gumaystaha yuhuudda ku kacay maalinnimadii talaadada ee lagu beegsaday isgaarsiintooda wakhti fog kama uusan soo wareegin hadalkii goodiska ahaa ee xasan nasrullah oo waxa ay warbaahintuba soo tabisay waxyaabaha aan soo xusnay dad badan ayaana isweydiinaya haddii goodiska ururkan la magac baxay xisbullah uu noqon doono mid la mid ah midka tehraan oo in muddo ahba ku goodinaysa inay maamulka yuhuudda siin doonto jawaab cad oo ku aadan weerarkii uu ka fuliyey gudaha waddankeeda misena uu ku beegsaday madaxii siyaasadda xamaas ismaaciil haniya guud ahaan inahaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa xubintii hadalhaynta toddobaadka oo caawa aan diiradda ku saarnay xiisadda sii karaar qaadanaysa ee muddooyinkan dambe sida aadka ah kaga socota dhulka loo bixiya bariga dhexe misena u dhexaysa maamulka gumaystaha yuhuudda iyo ururka isugu yara xisbullah aan markana dib ugu laabana qeybaha inooga haray barnaamijka raadraaca toddobaadka
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعي hagaag dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka oo toddobaadkiiba caawo kale mar aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga andulus markan iyo magaalada ceelbuur munaasabad lagu soo gabagabeynayay dufcaddii koowaad ee macadka khadiija bintu khuweelid faraciisa magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud ayaa ka dhacday gudaha degmadaasi dufcaddan waxaa ku qalinjabinayay labaatan haween daaciyaad ah oo ah haweenka wax ku barta macadka khadiija bintu khuweylid kuwaas oo muddo laba sano ah wax ku baranayay macadkaas munaasabadan lagu soo gabagabeynayay dufcaddii koowaad ee macadkan waxaa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan oo ay ugu horeeyaan mas-uuliyiinta wilaayaadka shabeellada dhexe iyo galgaduud nabadoonno waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada ceelbuur ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay sheekh yuusuf sheekh ciise kabaku tukade waaliga wilaayadda islaamiga ee shabeellada dhexe oo munaasabadan lagu soo maamuusay ka qaybgalkeeda alxamdu lilah wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wa saxbihi waman waalaa walaalayaal ilaahay baa ku mahadsan garabta iswoogkaana keenay xafladdan khayrka badan ee aan uga qayb qaadanayno farxadda labaatanka gabdhood oo soo dadaalay laba sano ilaahay kitaabkiisa inay bartaan ku dadaalay ilaahay waxaan leenahay waxa ay barteen waxay adduunya aakhirba ku badbaadaan ummaddana ku badbaadsan allah ka dhigo siaad ogtihiinba ilaahay wuxuu leeyahay waalmu'minuuna waalmu'minaat sideedaba gabdhaha iyo raggu mu'minaadkaa waxaa ka dhexeeya bacduhum awliyaau bacdin xiriirka ka dhexeeya ilaahay wuxuu ku sheegay qolaba qolada kale inay awliya u tahay gargaar iyo garab dad isu garab ah inay yihiin waxay isu garabsanayaanna waxa weeye ya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani ilmunkar macruufka inay isla faraan munkarkana isla reebaan sidaas ayay garab isugu yihiin munkarka marka la reebayo wuxuu u baahan yahay in cilmigii munkarnimada inuu munkar yahay lagu ogaalahay la barto macruufka marka la farayana macruufka laftiisa in la barto u baahan yahay macadkan marka gabdhaha daaciyaadkaahu waa gabdhihii loo diyaarshay inay ilaahay kitaabkiisa ay ummadda baraan ilmahooda baraan marka wuxuu ka mid yahay marka shaqadii ilaahay uu ku sheegay ragga iyo haweenka inay ka dhaxayso mu'minaadka meesha munaafiqiinta bacduhum min bacdi ya'muruuna bilmunkar wayanhawna cani ilmacruuf xumaantay reebaan naagaha murtadiinta iyo gaarada iyo raggoodu munkarkana waa faraan macruufkana waa diidaan saad ogtihiinba marka ilaahay baa ku mahadsan saad ogtihiinba cilmi waxaa u sarreeya inaad kaad ilaahay ku garato qofku ilaahay haddaysan oqonin waxa weeye waxay noqonaysaa addoon dad leeyahay ilaahayna sideedaba adduunkan dhan wuxuu u aasaasay in asaga la garto macrifatullaahi ayaa kow ah cilmiga waajibka ah laba sanadoo dadka waxbaranaya ka horna bays cilmiga lahay oo qur-aan soo bartay oo haddii alla idinka leeyahay wax uga horeeyaan waa dad jaamiciyaal ah waxaan isleeyahay guryahay galaan iyo meeshay joogaan iyo ilmahay dhalaan waa ilmo nasiible waxaadna ogtihiin marka ilaahay ayaa laysku haystaa walaalayaal saad ogtihiin in ilaahay la garto ee garashada la garta ilaahay keligii la caabudo oo ah qaayadi laysu abuuraa laysku haystaa waxaana la leeyahay aamantum bihi qabla an aadana lakum daaquudku waxay leeyihiin intaan idinkaga idanno ka hor annagoon idin idmin miyaad ilaahay rumaynaysaa shareecada qaadanaysid qodobkaas marka asagaa waa qodob dastuurka gaalada ku qoran inaan kitaabka ilaahay la bara karin la dabaqi karin lagu dhaqmi karin iyadoon gaalada fasax looga helay united nationka dagaalka maanta socdana halkaasuu ka socdaa waa aragteen maanta diyaaradaha iyo waxa wareegaya iyo gaalada wareegaysa iyo kulli maxaa ka ba'san maxaa ka maqan ilaahay kitaabkiisay col la yihin qofku hadday ilaahiisa fahanto naf iyo maal iyo wakhtiba waa u ogosha idan maanta ilaahay waa barateen waxa aad barateen markan waxa weeye tadbiiqa idinka rabaan haddii aad tadbiiqo weysana wuxuu kugu noqonayaa xujo iyo dhawaato inaad dadka gaarsiiso gabdhaha waxaa ka dhaadhacday nimankaa dagaalka laga rabaa war dagaalku hadduu meelahan oo kala gaaro wallaahi adinkaa laydinka rabaa inaad dagaashiin marka naagaha soomaaliyeed ragga soomaaliyeed aad aragteena geesiyaashaha birta calashaday dhaleen habartuna waxaa la rabaa inay sidoo kale noqoto waxaan idinkula dardaarmaa marka xafadda dad badanaa jooga ilaahay kitaabkiisa maanta waxaa laydinka rabaa naf iyo maal iyo caqli inaad gelisiin iyo caruurtiinna jihaadkaana ilmaha aad dhasheen aad u diyaarisiin inay wakhtiga soo socda jihaadkaanu ma aha wax qof cimrigeed kufaca soomaaliya labaatan sanaa laga waday konton sanoo kale hadday qaadatana waa laga wadaa ilaahay ma qadarin gabdhihiinnan adinka iyo caruurtiinnu inaad waajibkiinna qaadatiin ilaahay kitaabkiisana aad u nusraysiin sida aad u barateenna aad ugu camal fashiin ilaahayna waxaan weydiisanaynaa sideedaba in uu dadaalkaa diinta ilaahay gelisiin mid dadka dhan anfaca oo alla ka dhigo caruurtiinna anfaca naftiinna anfaca kitaabka ilaahay anfaca hada wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu intaas kadib waxaa hoolka munaasabadda ka dhacaysay bandhig ku sameeyey haweenkii daaciyaadka ahaa ee munaasabadda loo qabtay waxaan doonayaa meeshaan inaan kasoo jeediyo fanni ka tirsan funuuntaan kusoo barnay maxamed khadiija yacdaadi daaciyaad wuxuuna yahay fanniga xadiiska rasuulka sala allahu calayhi wasalam can anasin radiallaahu canhu ana rajulan aswad ata annabiy sala allahu caleyhi wasalam anas waxaa laga wariyey radiallahu canhu allaa karaan noqday ana rajula nin aswada madow ataa wuxuu u yimid rasuulullah rasuulkale sala allahu caleyhi wasalam faqaala wuxuu yihi yaa rasuulullah rasuulka ilaah inii anugu rajul nin ayaa aswada madow muntin riix riixiisa uraysa qabiixal weji wejigiisa waxaan yahay laa maala lii wax maala mii sugnaanin fa in ana qaataltu haa ulaa kuwaas haddaan la dagaalamo xataa ukhtaro ilaa layga dilo faahina aan anigitan aanaya qaala nebigu wuxuu yidhi filjannati jannada ayaa haysaa faqaatal wuu dagna xataa qutila ilaa la dilay fa ataahu nebiy nebiga yowma sala allahu calayhi wasalam wa qaala wuxuu yidhi qad bayada allah wajhaka ilaaha wejigaada uu cadeeyey wadayiba riixaka udugaadana uu carfiyey wa akthara maalaka maalkaadana uu badiyey wa qaala wuxuu ku yidhi lihaada kan aw liqayrihi ama qayrkiis laqad ra-aytu waxaan arkay sawjatuhu min xuuri lciin xaskiisa oo xuurlciinta ka mida naasacatu iyadoo ka siibtay jubbatan lahu min suufin jaakada u sugnaato suuf eh tadkhulu iyadoo gelayso baynahu wa bayna jubbatihi asiga jaakadiis inta u dhexayso rawaahu lxaakim ayaa xadiiska wariyey waqaala wuxuuna yidhi haada kan xadiisun saxiixun calaa shardi muslim ayaa lagu wariyey walam yukharijahu mana soo saaray muslim waqaala dahabi wuxuu yidhi calaa shardi muslim ayaa lagu wariyey wasaxaxu aydan fii taariikhi alislaam kitaabka liilaa ku saxiixiyey warawaahu lbayhaqiyu bayhaqina wuxuu ku wariyey bikitaabi dalaa'il nubuwa wasaxaxahu sheekhu alalbani wuxuu ku tasixiyey fii saxiixi tarqiibi watarhiib أولا أحييك بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة ألاوية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعد التحية أشكر الله تعالى الذي يسر لنا اجتماع هذا المكان ونرجو من الله عز وجل أن يجعله موطنا تتنزل فيه السكينة والرحمة أما بعد أختي العزيزة أريد أن أقدم إليك أسئلة من الكتب التي درست بها في معهدنا خديجة هل تسامحيني بذلك؟
نعم بكل سرور وفرحة تفضلي يا أختي السؤال الأول ما حكم تعلم أصول الفقه؟
حكم تعلم أصول الفقه فرض كفاية kusoo bandhiganaya fanni ka mida fanniyadii aan kusoo bartay macadka khadiija bintu quweylad fannigaas oo ah fanniga sarfiga baabu amniyati alficli almasiidi fiih kaa aclama alficl yaati biziyaadati mac ولا والاستقام محرنج منفصلا وافعل لدى ألف في الحشو رابعة waxaa makarafoonka dib ula soo wareegay marti sharaftii ka soo qayb gashay munaasabadda waa kan guddoomiyaha nuqabada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud nabadoon miro weheliye culusoow ayolekhwa ilaahay baa iskale mahad munaasabadan macadka waxaan alle uga mahad celinaynaa farxad iyo raynraynta aan kala kulannay maanta labaatan gabdhood oo ilaahay subxaanahu wa tacaalaah bitaqwallaahi ilaahay cabsiyadii diinkiisa noo xambaartay gudbini doonta ayukuna ku dhaqmi doona insha allaahu dadka waalidaynta waxaan leeyahay bitaqwallaahi ilaahay cabsidii owlaaddaas waxaan ku hormari karnaa walaalku wuxuu yidhi maxaan dadka ku hormari karnaa saddex ciladood ayaana haysa oo aan ku hormari la'na saddexda waxay tahay mar waa jahlinnimaan hayda oo waxba lama baran marka labaad lama rabo oo rabitaana wax lagu bartaa oo diintii dadka muslimiinta ay ka daba sidaan oo ay leeyihiin waryaa wax baranaaya waryaa wax raba haddana uma soconno haddana waxaa saddexayda in dadkii haddana la duro oo la yidhaahdo waxa wadaa balaayo ii wadaa waxaa la baranaayo saddexda ciladoodaana haysa jahligaana noogu weyn inaan markaa iska joogno adduunka annagoon waxna bareen waxna akhriseen ilaahay subxaanahu wa tacaala hay nagulama ballamin wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun waxaa ilaahay noogu talagalay inaan allaha keliga caabudno waxna baranno naftanada iyo maalkanaga iyo cirdigana iyo diintanaduna waxay ku badbaadaysaa inaan adiga maaragtaye wax baranno alle keligiisna aan caabudno nabi maxamed waddadiisiina aan qaadno sala allahu calayhi wasalam waxaan ku dardaarmayaa dadka muslimiinta meelay joogaanba bitaqwallaahi ilaahay kitaabkiisa inay qabsadaan wactasimu bixablillahi jamiican gabdhaha muslimaadkaana waxaan leeyahay oo diintaa xambaarana diintaana gudbiya adiguna ku dhaqma ilaahayna subxaanahu wa tacaalaahay sharafta iyo cisiga oo uunku siiyey waad aragtaan gaalo iyo gaalo la socodna owlaadiinna ku tarbiyeeya intaasaan warkaya kusoo kooba wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mas-uuliyiintii xafladdan goobjoogga ka ahaa waxaa ka mid ahaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abu khaalid alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ilaa cala alaalimiin waashhadu an laa ilaaha ila allahu waliyu saalixiin waashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد بعد الله سبحانه وتعالى نشكر جميع الحاضرين والحاضرات ee mujtamaca meeshaan ka soo kulmay haddii ay yihiin culimmada iyo salaadiinta iyo ardada iyo bulshada qiimaheeda kala duwan almar'atu lmuslima runtii karaamada iyo qiimada bulshada dhexdeeda ay ku leedahay waa la ogyahay waxaa la dhahaa ma aragtay waa nisfulmujtamac bulshada barkeedu ama nuskeeda allana subxaana wa tacaala wuxuu yidhi waanahu khalaqa zawjayni dakara walunhaa marka nuska kalena ayadaa dhashay lama gaari karo marka ahmiyadeeda in maaragtay cinaayo gaare la siiyo wax la gaari kara ma aha waana laga hadlay waxa waaye gabadha haddii yaa min allaahi subxaanahu wa tacaala haddii ilaahay waaye haddaad hesho kuu dhalato gabadha hadday wanaagsan tahay waa saanicat rijaal ee ragga oo hogaamiyaasha ah oo muslimiinta runtii halgamiyaashu ah talixyada iyo nafurnimada dadka bixiyo waxaa soo saara gabar soo saartay saas daraaddeed waxaan rabaa inaan xuso laba nuqto mujaahidiinta jazaahum allahu khayra aljazaa runtii ay sameeyeen ayagoo gudanayo xaqa gabdhaha ay ku leeyihiin waxaa ka mid ah gabdhaha in wax la baro islamarkaasna la tarbiyeeyo la toosiyo lagu dadaalo waatan aad ujeedaan macaahidan loo sameeyey iyo maraakista loo sameeyey waa macaahidu umuna khadiija radiallahu canha wilaayaadka islaamiga dhan waa ay ka shaqeeyaan horeyna waxa ay gabdhaha u soo maraan maraakiis oo aasaasiyaadkooda lagu soo dhiso qur-aanka ay ku soo bartaan kadibna marxaladan waxbarasho oo runtii maaragtay xagga daacinimada ama diinta fidinteeda oo maaragtay loo diyaariyo qadiyadaas marka mujaahidiinta jazaahum allahu khayra aljazaa maanta waa ay gudanayaan waa dadaalayaan inta tabartooda ah xaqa labaad oo mujaahidiinta maanta ay u taagan yihiin waxaa ka mid ah gabdhaha difaacooda gabdhaha haddii la difaacin rag helin waxa waaye naftooda bixiyo oo tadxiyoodo haddii la helin ma socon karto maaragtay arrintan in sharaftan walidaalika waxaad maqasheen dhallinyaro badan iyo rag badan oo dardaarmaayo ayagoo markaa codowgii la xisaabtamaayo oo istishaadiyiina ama inqimaasiyiina oo markaa waxaan u baxnay oo ilaahay diinkiisii waxaan kale u baahnay in gabdhaha xijaabkooda ay wataan sharaftooda iyo cisadoodana ay maaragtay jirto arrintaasa u baxnay rag badan leh waa maqasheen oo maaragtay mujaahidiinta maanta isdaba joogto oo raaraac u socoto codowga la xisaabtamaayo waxyaalaha mujaahidiinta ay guteen waxaa ka mid ah gabdhaha in si nabad ah xornimo ah ay u noolaadaan qadiyadaasna waxaa la dhihi karaa waa qadaayaadka injaazaadka maaragtay mujaahidiinta ay maanta ay gaareen ayay ka mid tahay waxaan rabaa marka inaan ku soo koobo dardaarankii kelimada koowaada ama noqdada koowaada gabdhahan waxa uu leeyahay hadda macadkan soo dhammaystay ilaa inaa u shukrisaan ilaa u mahadcelisaan maxaa yeelay waxaad soo marteen taxadiyaad fara badan culeysyaa labadii sino oo aad dheganayseen iyo xamlado codow oo saliibi ah ka socday wilaayada ayadoo saas tahay ayaa haddana lagu soo gudbay loo soo adkaystay ilaahayna subxaana wa tacaala waxaad og tihiin in maalin maalmaha ka mida oo maaragtay la xiray macaahid iyo goobaha waxbarasho markaasi la isu diyaariyey in la galo dagaal dheer iyo maaragtay halgan dheer lagu xoraynaayo meelihii codowga soo galay kadibna si degdeg ah ilaahay ugu saaray maaragtay gaar ahaan magaalada ceelbuur waa maalmo afar ama saddexa ay joogeen waxbarashadiina meesha aad ku bilaabateen maanta khitaamkii gebagabadii aad joogtaan marka in ilaahay subxaana wa tacaala aad u shukrisaan si gaara jazaakum allahu khayran qodobka labaadna gabdhaha daaciyaadka ah ka soo qalinjibiyey macadka ceelbuur waxaa laga rabaa marxalada soo socoto inay mushaarakeeyaan dacwada iyo tarbiyada inay mushaarakeeyaan cilmiga sidiisaba waxa waaye yaziidu bilinfaaq si culummadu sheegeen waxaad baratay haddii adaga u istaagin inaad dadka barto indiraas ayaa kugu dhaca marka waxaa la rabaa in maaragtay loo diyaargaroobo kulli maktabkii dacwada iyo nadaamintii qof walba markii meeshii joogo in maaragtay dacwadaasi lagu qayb galo macadkana magaciisii umuna khadiija binti khuwaylid doorkeedii kaalinteedii dacwadeedu waa ogtihiin ee waxaa kale la rabaa jihaadka waa u taagantihiin maanta kaalin weyn waa ku leedihiin waxaana la rabaa in la laabolaabo ee weelasha mujaahidiinta ah maanta maaragtay xamladii lasoo bilaabay iyo ka hor furmaha isquurtu waa lagu jiraa insha allahu tacaala annagana wixii kaalinteenna ah inaan la taagnaano gebagabada kelimada ay tahay ee aad iyo aad ma ugu faraxsannahay gabdhaha inay dhammaystaan ee maraaxishii ay soo mareen maanta gaaloonjibintii ay joogaan waxaan la mushaarakaynayna farxadoodaan la mushaarakaynayna jazaakuna allahu khayra jazaa waxaan leenahay insha allahu tacaala ilaahay ha idin barkeeyo dhammaan gabdhaha muslimaadka walaayadana waxaan leenahay macaahidda kulle waa socon doonaan in maaragtay la heleelo dadkii hadda kala dhiman inay soo heleelaan macdu khadiija asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu gabagabadii waxaa goobta abaalmarino lagu guddoonsiiyey haweenka daaciyaadka ah ee galay kaalimaha hore iyo guud ahaan dufcaddii qalinjabisay
guntii gabagabadii marka insha allahu kaalmihii aan ku dhawaaqaynaa imtixaan haddii la galo kolley waad ogtihiinoo dadka dhamma wada guulaystaan gabdhuhu runtii way dadaaleen shahaadooyinkaada ka dareemi doontaan gabadha ugu horeysa kaalinta koowaad gashay magaceeda waxaa la yidhaahdaa ciisha mucalim saciid cumaan maasha alla ilaahay barkee maasha alla dhaha waayahay aciisha wilaayada islaamiga ee galgaduud waxay ugu tala gashay awalan wixii la isku abaalmarin lahaa wixii ugu ficnaa oo ah kitaabka loo yaqaano tafsiiru lqur'aani alcadiim oo uu qoray sheekha weyn ibnu kaiir afar mujallad ah maasha allah waxaan rajaynaynaa insha allahu inay noqon doonto gabar mufasirad ah waxaa kaloo u weheliya saddex boqoloo doolar ilaahay subxaana wa tacala ha u barakeeyo iyo shahaada heerkeeda uu sarreeyo oo darajada weliba mumtaaz murtafica gabadha ku xigta waxaa la yidhaahdaa ayadana magaceeda maryama cali maxamuud maryama ayadana wilaayada islaamiga galgaduud waxay ugu tala gashay abaalmarin kitaabka loo yaqaano oo qiimaha badan la yidhaahdo macaarij alqabuul oo kitaab cajiib ah oo ah laba mujallad macaarijka oo lagu sharxay kitaabka loo yaqaano sullam alwusuul ilaa cilmi alusuul iyo lacag gaaraysa laba boqolo doolar maasha allah dhaha gabadhaas ilaahay u barakay shahaado aada heerkeeda u sarreeyo qurux badan oo darajadeeda ay tahay mumtaaz ayadana insha allah waxaa waay meel alla meeshaa tagto oo raayo tawxiid ka babanayso muctarif waa gabadha saddexaad ayaan sheekh nuurdiin ayadana waxay abaalmarin u leedahay kitaabka la yidhaahdo taysiirulcallaam oo lagu sharxay cumdatulaxkaam iyo lacag gaaraysa boqol iyo konton doolar maasha allah ilaahay ha u barakeeyo iyo shahaado ayadan maxaan ku lehay darajadeeda aada u sarrayso oo mumtaaz ah والله قد سرنا لا خابت مساعينا والإخلاص داعينا والديان راعينا guud ahaan barnaamijkii raadraaca toddobaadka caawa waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga barnaamijkan mid mid ka la mid ah ayaa noo madala inta ka horraysa waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا فالواشي يعادينا فالواشي يعادينا جدد جدد جدد